Daafurka shirka isku dubridka iyo isku xirka wasaaradaha bahwadaagta leh ee wasaaradda arrimo gudaha Jubbaland iyo weliba ku qayb galaya agaasimaha arrimo bulshada maamulka gobolka Jubbada Hoose mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda Jubbaland iyo qaybo shalduwan ee bulshada intii uu dareeriya shirka iyo weliba afkaaro shalduwan oo laska dhaafsado doone sidii loo xoojin lahaa isku xirnaanta hay-adaha dowladda Cabdiwaxid Xaaji Cabdulaahi madaxa xasiliinta ee wasaaradda arrimo gudaha Jubbaland iyo kulanka furiya ugu horeyntii ku hadalaya muhiimadda kulanka iyo walyaabo lagu hadalaya
fiiskaas wuxuu si rasmi u furmay champion officeka labada kun labaatan iyo koodii kadib tigraatada madaxweynaha uu soo saaro hadda ay heshiigay sagaal wasaarood ayay ka kooban yihiin oo la rabo inay maamulka baahiyaan adeegana dadejiyaan qeybtiisi farsamo weeyaan qeybta aan maanta u fadhino wasaaradaha kala duwan degmada iyo gobolka afrika socodsi muddaduu furnaa xafiiskaas champion officeka ah runtii shaqooyin fara badan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha u qabsoomay in maamulka la baahiyo ay ka mid tahay in iskuulla lagu wareejiyo degmooyinka inta ayagoo uga aadan shaqadooda loo degmo oo e c d da la yidhaahdo goobo caafimaad ayaa lagu wareejiyay si degmadee u maamusho marka saddexdaas sano oo xafiisku u furnaanunta shaqooyinka faraha badan ee inoo qabsoomay haatanna waxaan rabnaa inaan barnaamijka xagga kasii wadno insha allahu tacaala marka waa kulan saddex bilood ah oo shaqdi lagu dejiyey xafiiska oo heer wasiiro ah kadibna loo soo bilaandarin doono heer technical oo hadda farsamada meeshan oo fadhino kadibna loo daadejin doona adeegka iyo laba iyo maaragtay barnaamijyada wasaaradda arrimaha gudaha ee wadaheer degmo ilaa heer tuulo marka waa kulan muhiima waxaan ka mahad celinaynaa inaad runtii naga soo qorgashaan waa kulan laba bal socon doono insha allahu waxaana rabnaa in aan qof walba fikirkiisa iswidaarsano sidee ugu wanaagsan ee loo gaarsiin karaa adeegyada degmooyinka ay qoseeyaan ilaa heertooda adeega in lagu haya meesha dhexe oo ay dhahaan central point oo loo daadejinin dadka ayaan maaragtay kasoo horjeednaanka wasaarad ahaan sidaas ayaana maaragtay guddiyadan heer wasiir iyo heer farsamabo runtii loo hagaajiyay qaybta siyaasadda iyo dejinteeda waxaa inoo qaabilsan heerka wasiir oo xafiiska champion officeka uu kufudeeyo u yahay madaxweyne ku-hogeenka labaad kadib waana soo daadejin barnaamijka heer technical malagelayaa ilaa heer degma maarka technicali aan anaga lagu geeyo marka aad baa idinka mahad celinaynaa guud ahaan kulanka nujeedkiisa maanta intaas weeye